bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu hiraabfeyle dhegaystayaal ha ka dhowaada warka hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhawasing hayta qodobada warkaanaysan kadhuweyn soo doontaan waliba kumadaha banaanbax iyo dagaal khasaare jeysidee oo ku dhihi magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan afhayeenkii maamulka gobolka hiiraan oo hilka isku casili kiiska cudurka koronaha ee soomaaliya oo horey sii kaxi madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo waa safiirka ingiriiska kula hadlaya arrimaha doorashooyinka maamulka puntland oo digniin ulus ha ku saari roobab dabayl wadid oo ha ku wajahan saacadaha socda deegaanada maamulkaas puntland muwaadin soomaaliyeed oo la kadiliyay dalka koonfur afrika akhbaaraadka bannaanka heraabnimadan hasin gudbi doon walibaanka doorroona dhegaystayaal boqolaal kooxda taalibaan ee ah oo ka wajahan goobo horle mar kale ah hiraafeyla dhegaystayaal waliba waa hiraabnimaasni ow taariikhda waliba ee ka beegantaa labaatan iyo sideeda balasiyedaad sannada labada kun iyo labaatii kowka intaas waliba ahayna qodobada warkaan hiraabnimadan haanshoonka doorka ron ee dhegaystayaal inis diyaariya warka hiraabnimo intaas kusii faahfaahsan insha allah hiraabfeyle dhegaystayaal ka bilaawno qodobka aan ku horeeya warkaan hiraabnimadan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan weliba xalay ku dhiyay banaanbaxayo dhakaayeen qaar kumida shacabka magaaladaas beledweyne ka nool kaasi oo lahan ku horjeeday in madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle mudane cali xuseen cabdulaahi guudlaawe inuu ismiila saydeera iyo dagaal kooban oo jeysaday dhimashiyo dhaawaco ku dhiyay isla gudaha magaalada banaanbaxyaasha waliba dhakaayana waa banaanbaxa oyaa waliba dhakaayana boqolaal dadweyne ahana oo taageero ku helay jabhadduus hogaamiyow jenaraal xuud walibana yohanes kabanbixina afaafka hore ee irida lama galay iyagoo weliba ka dhawaaqay ereyn ku dhina maamulka hirshabeelle nabadoona nabadoon cilmi xagar oo kumid ah odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan oo banaanbaxaasi ku hadlaya weliba uu sumuujiyey siduus aan ku horjeeda maamulka hiirshabeelle walibana uu sheegay in gaajo gobannimo leh la qaadada kora laakiin dhereg gunnimo leh markaasay lanqaadada korna siduus hadalkan dhaki dhinaca kale ah dagaal kooban iyo waliba gudaha magaalada beledweyne weliba uuse ka dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad uswada jenaraal xuud kureed markii jenaraalka uuse ciidamaha la galay gudaha magaalada walibana dagaalka uuse khasaara walibana dagaalka uuse jeysiday khasaareen iska jar ah dhimasho iyo dhaawac xasheel deeri lamada dhinac banaanbaxan iyo weliba dagaalka ku dhiyay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waliba waliba ku horeeyay ciidamo la wareegay xarunta maamulka ee lamagalaay ee beledweyne aana si uu weliba ku horjeeda madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe oo la sheegay in geeka ka wajahanyay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidamada waliba sheegana inay madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe uusa hanka dega korna magaalada beledweyne haddii uusa hanka degoona iyo la dagaalamo doonaan sidii hadalkan dhakan dhinaca kale ah iyadoo weliba xaalad kacsanaan ee galli magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waliba ka dhawaaqay inius isaasili afhayeenkii maamulka gobolka hiiraan cabdi muumin iidow cilmi qoraal usahdhakii bartiis facebook iyo weliba uuse ka shaacay inus iscasili use oona taageeray ciidamada lamaga baxay badbaadada hiiraan ee weliba xalay weerare xerada lamagalaay ee iyo weliba xarumo kale oo weliba maamulka gobolka hiiraan waliba bogaadiyaya shacabka sharafta leh ee reer hiiraan iyo saraakiilla badbaadi hiiraan walibana se toos eh iskuun isku casilay halkii afhayeennimo maamulka gobolka hiiraanan ku hayana ha eri qoraal usa cabdi muumin idows hadhakii bartiis facebooka afhayeenkii maamulka saya sababaha isaasilaadiya weliba uuse ka sheegay kureed markii siyaasiyiin ka sugan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan qaarka hanjaban aniyo dilaayan ugaaska reer hiiraan ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif iyo nabadoon cilmi xagar guure oo kumada nabadoonada ankacaansan maamulkaasi hiiraan iscasilaadduusa ka dhawaagay afhayeenkii maamulka gobolka hiiraan cabdi muumin iidow iyo waliba ka toosase xillaa xaalada kacsanaan ee markaas gali magaalada beledweyne isla markaana qeybo kumada la wareegan ciidamaha ku horjeeda maamulka hirshabeelle us hogaamiyow madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe walaay warareh kor dhegaystayaal wararkan iyo barnaamijyadan dembe iyo ka dhaweysan doontaan insha allah xaaladaas kacsanaanta ee ku jirta magaalada beledweyne dhinaca kale wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya weliba war ku saartay kiisaskii inkada dambeeyay ee cudurka koronaha guud ahaan dalka tirada toddobaatii lamadii saac ee inkada dambeeyey lakubaari guud ahaan covid tumiyo sagaal ee wadanka weliba nagatay afar kun shan boqol tumiyo toddoba qof weliba la helay laba boqol konton iyo laba qof banaadir boqol iyo konton qof puntland lixdiyo kow qof somalilan tumiyo sagaal qof jubbaland tuman qof galmudug sagaal qof koonfur galbeed saddex qof afar boqol afarti iyo kow kumada walibu ah megalo meelo balaan iyo ku eyin boqol tuma iyo kow qofa bogsashada guud walibu ah lixdi iyo toddoba qof dhimashada labaad iyo kow banaadir tumiyo siyeed qofa puntland hal qof koonfur galbeed haf qof somalilan hal qof tirada guud ee lagu helay walidanka waliba dirtay tumiyo lix kun toddoba boqol siyeetiyo toddoba qof oo weliba hadiradii cudurka coronavirus bogsashada guud waliba waa siyeed kun toddoba boqol waa siyeed kun toddobaatiyo toddoba qofa meelo dhimashada guud wadanka soomaaliya waa meelo dhimashada guud iyo deerti sagaal boqol tumiyo siyeed qofa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane saciid cabdilaahi deni oo ka sugan magaalada caasimadda ee muqdisho ee weliba uusa qaabilay safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya kate foster kulan gaar ee markaas weeldan iyo weliba lagu hadlay arrimaha puntland iyo guud ahaan xaaladda dalka soomaaliya gaar ahaan marxalad dalka guda jira ee doorashooyinka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdilaahi deni yaan kuma hadnagay safiirka dadaalka iyo markaasi dowladda britain ee ka bihayta howlaha amniga iyo doorashooyinka soomaaliya gaar ahaan waa gaar ahaan doorashooyinka dalka xilligan usuka jara madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni ayaa weliba magaalada muqdisho uusan qeyb galay shirkii golaha wadatashiga ee warmurtiyeed lakusaare fiidnimadii xalay walibana la filahay inuusa intiuska suganye magaalada muqdisho uusla kulan wakiilo ku socda beelo caalamka soo horey lanka sii dardargeliyay horea doorashooyinka iyo wadataladowsho isla arimo maamulka puntland yana ka guda jirnay maamulka gobolka bari ee dowlad goboleedka puntland iyo weliba hasaarena digniin ka socotay shacabka ku nool gobolkaasi taasi weliba ka saabsan inay jiraan roobab hog leh iyo weliba daadad dabeelo weedad ku wajahan gobolkaasi waraalaha kubahi maamulka gobolka bari ee weliba lankabaaqay bulshada ka nool deegaanada qaar ee gobolka bari inay ku fogaadaan goobaha eebto ka dhow sida markaas dhibaatahan in ku dirna roobabkiiyo dabeylaha sidoo kale maamulka gobolka bari iyo weliba uuse mamnuucay in afarti iyo siyeed saacadood iyo markaasi socota wal baabuur ay markaas inay bahad korna dhinaga badda walibana la amray taliska booliska iyo maamulada degmooyinka iniyo waa iniyo dhaqangeliyaan awaamirtan maamulka gobolka bari weliba uuse la wadaagay shacabka gobolka in afarti siyeed saacadood ee weliba hasocot iyo injaradoona waa iyo jiraayaan roobab xoogle iyo dabeyla dhinaga bada badan haddii ilaaheera sidaas dartieh cimilada waa haddii ilaaheeda sida iyo saada liyahayn cimilada haddaba weliba la faraya shacabka degan dhulka bannaan toga iyo weliba meelahan dhow xeebaha inay ka fogaadaan goobahaas salanku taxdira in dhibaataha ku dirta dadka iyo weliba duunyada sidoo kale weliba la faraya taliska qeybta booliska gobolka bari iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka bari iyo iniyo afartihii siyeed saac ee hasocot iyo wal baabuur ah ininbaxo korna dhiniga badda sidoo kale weliba la faray isku duwayaasha wasaaradaha dekadaha iyo weliba kalluumeysiga iniyo si dhow iyo aan ku warhayaan arrintaasi sidoo kale weliba gaar waa sidoo kale weliba markaasi baabuur korte gobolka gardafu waa ini markaasi aan ka taxdiraan arrintaasi weli warkii raabnima idaacadda raadiaha baydhabo ayaana dhugunsaaytan dhegeystayaal dhinaga kale weliba laha ku waramahaya ini markaasi dalkaas koonfur africa laka dilay muwaadiniin soomaaliyeed burcad koonfur afrikaan ah iyo weliba xalay iyo siyaabooyin shal duwan gudaha dalka koonfur africa oan ka dilayna muwaadiniin soomaaliyeed ay markaasi ku weerareen goobasho ganacsiga muwaadinka koowaada weliba laka magacaabo jiray isaaq shiinow cali iyo burcado weliba markaas ka weerareen goobtiis ganacsi oo ka taala duleedka magaalada queenstown ee gobolka easter ken walibana la sheegay in iyo dilkan ku dambeeyan saddex dhan oo weliba xubaysan wararkii waliba intaasiyo ka darahayn in raggii burcadaha ee weliba dilka jeysaday muwaadinka soomaaliyeed isla goobtulika dili sidaas warbaahintan sheegay mid kumid ah ragga ganacsatada ka weyn kale dalkaas koonfur africa ee soomaalida dhiniga kale muwaadin kale oo soomaaliyeed yaa usiina kooxaha burcad weliba ka dilana deegaanka kaelista oo ku tirsan magaalada cape town ee koonfur africa kaasi weliba laga magacaaba jiray ibraahim cumar cadow gaabow meelo burcadii markaasi iyo dhaawacin lanrogi oo weliba dhaladay dalka etoobiya waa dilkii lamaado weliba afar muddo afarti iyo siyeed saacadood gudahash muwaadiniin soomaaliyeed ee lankajeysada dalka koonfur africa walibana ahmihii hore laka dilay tuulada nyanjo oo ku tirsan magaalada cape town muwaadin soomaaliyeed oo laga magacaabo jiray mustaf maxamed farayere mila dhegeystayaal warka hiraamnimeysun ku dhuwan saaitan waliba waa idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo boqolaal dagaalamo oo ku tirsan kooxda taalibaan ayaa ruqaansamay gobolka benshar ee markaasi ka xoganyin kooxda iscaawinta taalibaan oo markaasi ka kooban ciidanka dowladii hora iyo maleeshiyada deegaanka boqolaal muhaajiriin oo ku tirsan imaaraad waa boqolaal mujaahidiin oo ku tirsan imaaraadka islaamka afghanistan ee markaasi ku wajahan gobolka benshar kuleed markii saraakiila deegaanka diidan iniyo markaasi aysan nabad ayaan iska dhiiban yaa erya sarkaal ku tirsan taalibaan oo la hadlay wakaalada wararka ee a f b hanjabaada dagaalka ee taalibaan iyo weliba kabahay kureed markii uus axmed mas-uud uu soo gaamiyey kooxda iscaabinta taalibaan uuse sheegay in hogaanka taalibaan iyo kacans waayo ka galan sireen in wadahadal nabadeed laga dhameeyay khilaafka siyaasadeed ee tegan ururka taalibaan weliba iyo bilan tumiyo shantii gudaha ishe markaasi iyo ongalena caasimada dalkaas ee kaabul iyagoo lagu wareegay talada dalkaasi iyo guud ahaan akhyaar walibaan taag gabagabeeyana warkiiraabnumisan kula dareertan idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo cabdulaahi salaad aadam iyo hasaari warka waarasiila dareersiyaay iidag maasinyi waliba farsameeyey xasan aadan khayr xasan jookar inta warkan kulamada dhegeystayaal unriyadan ku kulmaana waliba sin tabaana sidaas iyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu